bismillaahi raxmaani raxiim subaxnimo wanaagsan kusoo dhowaada warkii subaxnimo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa soo dhoweeyey horumarka dowladda soomaaliya ay ka samaysay siyaasadda afartii sano ee ugu dambeysay gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ayaa kormeer ku sameeyey kelinka faanoole ee magaalada jowhar dowladda soomaaliya iyo masar ayaa iska kaashanaya horumarka maalgashiga labada dowladood ee dhanka dhaqaalaha magaalada baydhabo ayaa saameyn horumar ayaa saameyn ku yeelatay horumarka dhinacyada adeegyada bulshada sare ukaac xooggan ayaa laga dareemayaa qiimaha khudradda ee suuqyada magaalada boosaaso
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen akhbaaraadka kuwooda ugu doorka roon iminkana iyagoo fisan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa soo dhoweeyey horumarka dowladda ay ka samaysay siyaasadda afartii sano oo ay ugu dambeysay iyadoo dhanka kalena ay cambaareeyeen weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha magaalada muqdisho axmed faarax gaatimow ayaa inoo dulmaraya xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu horrayntii waxa ay soo dhoweeyeen horumarka siyaasadeed ee afartii sano ee ugu dambeysay laga gaaray soomaaliya xubnaha golaha ammaanku war qoraala oo ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen weerarada maleeshiyaadka al-shabaab iyo askaraynta carruurta ay ku hayaan iyagoo dhinaca kale ammaanay dadaalada ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay kaga hortegayaan khatarta maleeshiyaadka al-shabaab xubnuhu waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay sii wadidda howlgallada ka dhankaa al-shabaab ee ay wadaan ciidamada qalabka sidee dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom iyagoo ku soconaya hab isku dubaridan oo waafaqsan sharciyada caalamiga ee dhowrista xuquuqul insaanka iyo ilaalinta dadka rayidka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay walaac ka muujiyeen xaaladda bani aadamnimo ee liidata ee soomaaliya ah ka jirta iyo isbeddelka dhinaca cimilada iyagoo ugu baaqay dhinacyada ku shaqada leh howlaha bani aadamnimada in ay kordhiyaan taageerada la siinayo dadka taagta daran ee soomaaliyeed xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhinaca kale waxa ay bogaadiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda soomaaliya oo ay ku ammaaneen horumarka dhinaca siyaasadda ee afartii sano ee lasoo dhaafay laga gaaray soomaaliya gaar ahaan marka laga hadlayo sida laysugu raacay habka loo qabanayo doorashooyinka madaxtinimo ee la qorshaynayo bisha ogost ee soo socota dalka inay ka dhacaan taas oo gogolxaar wanaagsan iyo bilowba u ah doorashooyinka sannadka laba kun iyo labaatanka waxaa kale oo ay ammaaneen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay xukuumadda soomaaliya sida ay ugu qoondaysay boqolkiiba soddon kuraasta baarlamaanka iyo aqalka sare ee soomaaliya dhinaca haweenka
waad mahadsan tahay guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ayaa kormeeray kilinka faanoole ee magaalada jowhar isagoo ay ka socdaan dhismayaal looga hortegayo fatahaad inuu laga baqayo inuu sameeyo webigaasi iyo roobabka ka da-aya cabdishakuur cali waa kan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane cali cabdulaahi guudlaawe uu weheliyo gudoomiyaha magaalada jowhar ayaa waxa ay kormeer ku tageen kiliga faanoole oo ah marin loogu talagalay inay maraan biyaha webiga iyo roobka si looga taxadaro fatahaada webiga iyo daadadka kaasoo hadda dayactir ay ku wadaan maamulka iyo bulshada oo iskaashanaya gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa intii uu kormeerka ku jira waxa uu kula kulmay kiliga faanoole oo mara xaafada horseed qeybaha bulshada isagoona kala hadlay sidii maamulka ay kala shaqeyn lahaayeen dib u dayactirkan iyo howlaha looga hortagayo fatahaada webiga gudoomiyaha magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabduqaadir cabdulle buurfule ayaa sheegay inay dadaal ku bixinayaan ka hortaga fatahaada isagoo fariin la xiriirta nadaafada u diray bulshada magaalada jowhar waxaan kaloo diyaargarowgiisa aan ku jirnay maadaama roobabkii muhiigaanka bilaabanaya shan iyo tobanka abriilna ay bilaabdeen bilowgiisii hore sagigiisina na soo gaaray in haddana aan maangadihii aan oga diyaargaroogno sidaan oga bixinno qashinka iyo waxyaalaha markaa ku jira sida ay biyuhu u socdaanay maangadaha si ay webiga marka ay biyaha uu keeno meelaha iskuuliinka ay si sayni ah ay u tagaanna diyaargarowgiisaanu ku jirnay ee waxaa weeye kolu nimcada ilaahay raxmaanka ah hadduu matar yahay iyo haddii webi yahayba waynu sugaynay ilaahay rajahiisii waan qabnay alxamdulilah ilahina haddana wuuna siiyey marka waxaan aad iyo aad u jecelahay aan haddana ku wargelinayaa bulshada joogta degmada gobolka shabeellaha dhexe qaasata degmada jowhar maadaama biyuhu iyo maangadihii ay soconayaan inaan loo isticmaalin in saxaradii iyo kaadadii iyo beebabka iyo kanaalka ay saareen ay ka digtoonaadaan hadda alla cid alla ciddii markaa isticmaalka lagu arkana waana loo ganaaxaya waana loo xiraya waayo nadaafadda iyo sixada dadka oo dhan ayay bays u tahay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane cali cabdulaahi guudlaawe ayaa tilmaamay in dayactirka kiligan oo badbaado u ah fatahaadihii harqin jiray xaafadda horseed ay iska kaashanayaan maamulka iyo qeybaha bulshada saad arkayseenba xilliga faanoolo dhibaato badan ku hayay bulshada reer horseed oo dhib badan ay ku qabtay xilliga roobka haddii roobku doogubiguna uu maaragtaa biyo keeno aad ogtihiin oo suuqa uu geli jiro xaafadaha uu geli jiro waa arkayseen qalabaa saaran oo bugleyntiyaa saaran oo maaragtay baldooskii iyo baalladii wixii waa ka shaqeeye u hayaan waxa iska kaashanayana waa maamulka gobolka iyo maaragtay midka degmada iyo bulshada communitiga oo iskaashanaya iska maaragtay go'aansaday inay iyagu wax qabsadaan waxaan rabnaa marka in aan annagu isku isku kalsoonaano inaan alla tala saaranno inaan shaqaynaa la rabaahe kulligii faanoole waad arkayseen maanta alxamdulillah cawada welwel male haddii ilaahay yidhaahdo roob kastee dee biyuhu waa ka gudbaayaan waxaan rabnaa marka inaan ugu baaqno bulshada gobolka shabeellada dhexe in laga taxadiro webiga waad ujeediin meeshau marow haayo gudoomiye guudlaawe ayaa sidoo kale ugu baaqay bulshada magaalada jowhar inay kusoo wargeliyaan maamulka gobolka iyo kan degmada meelaha ay ka cabsi qabaan in uu webigu ka fataho waxaana wasaaradda beeraha ee soomaaliya uu ka codsaday in ay garab istaagaan beeralayda aan ka taxadirno reer shabeellaha dhexow fadhiga ha laga kaco meel kaste aad u aragtiin inay biyo ka bixi karaanna hadda intaa dhulka qoyn inaan wax ka qabanaan diyaar u nahay maaragtay buqaa ka diyaara tuulo hebel meel hebla buqaa ka diyaara in wax laga qabtay u baahan tahay inaad degmada la soo xiriirtiin aan ka rabnaa guudahaan waxaan ugu baaqaynaa degmooyinka gobolka shabeellada dhexe ha lala xiriiro maamulada degmada tuulooyinku ha la xiriiraano maamulka degmaduna ha la soo xiriiro maamulka gobolka si meel kastee dhibaata ay ka imaan karto wax loogu qabto haddii dadkan shala biyo la-aan waxyeelaysay maantana inay biyihii waxyeeleeyaan nasiib daray nagu naqaysaa waxaan qaban karna inaan iska qabanaan rabnaa waxaan rabaa wasaaradda beeraha iidana inaan ugu baaqo haddii biri dhulku beeruhu wax galaa biyuhu galaan ee buqo badan ay baxaan wax la qaban karaayo ma jiraane hadda dhulku intuu caddaad yahay waxaan qaban karno aan isla qabanne wasaaradda beerahana waxaan ugu baaqaynaa inay no maaragtay timaado shan iyo labaatan sano kadib maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo kaashanaya dadka magaalada jowhar ayaa wada dadaallo lagu furayo biyomareenadii ku yaallay magaalada jowhar si looga taxadaro fatahaadaha
dowladda soomaaliya iyo masar ayaa iska kaashanaya horumarka maalgashiga dhaqaalaha iyadoo la filayo in wafdi dowladda masar ka socda ay boqosho ku yimaadaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya axmed farax gaatamow mar kale waa kan guddoomiyaha hay-adda maalgashiga ee dalka masar calaa cumar ayaa ka dhawaajiyey in ay diyaarinayso dowladda masar wefdi heer caalami ah oo ka socda hay-adda maalgashiga dalkaasi oo booqasho ku iman doona magaalada muqdisho kuwaas oo u kuurgelaya xaaladda dhaqaale iyo maalgashiga suuqyada soomaaliya waxaa kale oo ganacsatada soomaaliyeed ay kala hadli doonaan fursadaha iskaashi ee arrintaasi ay ka samayn doonaan iyagoo dhinaca kalena fiirinaya suurtagalnimada in barnaamij tababar ay u furaan kaadiriinta soomaaliya ee ka shaqeeya dhinaca maalgashiga gaar ahaan caasimadda muqdisho waxaa kaloo dowladda masar ay sheegtay in ay casuumaad u fidin doonto dadka ka shaqeeya waxaa kaloo dowladda masar ay sheegtay in casuumaad ay u fidin doonto kaadiriinta soomaaliyeed ee dhinaca maalgashiga si tababar ay ugu soo qaataan dalka masar guddoomiyaha hay-adda maalgashiga dalkaasi masar calaa cumar ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in wasaaradda maalgashiga dalkaasi ay kala shaqayn doonto dowladda soomaaliya inay soo dirto wefdi sare oo ka socda mas-uuliyiin iyo ganacsato masaari ah oo soomaaliya booqanaya si arrintaasi iskaashi labada waddan ay uga sameeyaan arrintani waxa ay ka dambaysay markii kulan uu la yeeshay siihayaha safaaradda soomaaliya ee dalkaasi masar kulankaasi oo ka dhacay magaalada qaahire islamarkaana looga wada hadlay sida masar iyo soomaaliya ay isaga kaashanayaan xoojinta dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga waxaana kale oo leesla gartay in lagama maarmaan ay tahay arrintaasi in aad loo xoojiyo xilli isbeddel fiican uu ka jiro dhinaca amniga iyo siyaasadda dhaqaalaha dalka soomaaliya taas oo ay suurtagal tahay in maalgashadayaal ka socda waddamada eshiya yurub ay u soo jeedo suuqyada soomaaliya iyo meelaha muhiimka ah in maalgashi ay ku sameeyaan
magaalada baydhaba ee xarunta gobolkaasi baayna waxaa laga dareemayaa horumar dhinaca adeegyada bulshada kadib markii ammaanka magaaladaasi uu soo hagaagay waryahayaga saraaji sheekh isxaaq ayaa inoo haya tafaashiisha warkan iyadoo muddooyinkii dambe gobollada koonfur galbeed soomaaliya ay ka socdeen howlo lagu xaqiijinayo ammaanka gobollada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana ay isu kaashanayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa gaarka ee koonfur galbeed ayaa waxaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya laga dareemayaa horumaro dhinaca ammaanka iyo dib u dhis loo samaynayo qaar ka mid a xarumihii dowladda oo muddo ku siman dhowr iyo labaatan sano aan helin wax dayactirahi dhinaca kale waxaa howlgalka ammaanka lagu sugayo barbar socda howlo dib u dhis looga samaynayo waddooyinka muhiimka u ah marinka gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo bulshada waxaa sidoo kale dhismaha waddooyinkaasi barbar socda ka yagleelidda leerarka ku shaqeeya cadceedda ee solar systemka kaas oo ganacsatada magaalada baydhabo habeenkii u fududeeyey in xilli dambe ay ku gaaraan ganacsigooda sidoo kale waxaa dib u soo kabasho bilaabay xarumihii adeegyada bulshada sida goobaha caafimaadka waxbarashada iyo goroommada lagu ciyaaro kubadda cagta kuwaasoo had yeertan laga dareemayo inay ka soo kabsanayaan burburkii gaaray dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay guddoomiyaha maamulka gobolka baay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed u faahfaahiyey horumarada hadda laga dareemayo magaalada baydhabo iyo guud ahaan gobolka baay arrimahaas way jiraan degmooyinka degmada baydhabo ayaanu ka bilownay muhiimadda looga bilaabayna waxay ahayd in bulshadu isku tashato maxaa yeelay mar walba gacan bannaan aan laguma tiirsanaan karo marka gacanta gudaha ayaa ka xoog badan ka taya fiican kana ma garanaysaa degdegsiyo badan in bulshadu ay ku dhiiranaato taasna marka waxay noo saamaxday in bulshadiina ay nala ogolaato ayna aada ugu mahadsan yihiin ogolaasho ay nala qaateen in ma garanaysaa hawshaasu ay guda galaan ay is-abaabulaan iskooda waxaana qabsadaan taa waxaa noo saamaxay marka keliya ma aha inay waddooyin dhistaane isku xirnaantii bulshada wax wada lahaashihii is-ogolaantii darisayntii kawada qayb qaadashihii amnigii howlihii dhan bay fududaysay marka waddo keliya ma ahayne howlo badan oo muhiim bulshada u ahaa ayay qayb ka noqotay abaabulkaas bulshaduna diyaar bay u ahayd qaabka abaabulka loo sameeya waxay ahayd in la dareensiiyo nin kasto iyo qof kasto iyo gabar kasto iyo maamo kasta oo deegaankan koonfur galbeed ku nool khaasata magaalada baydhabo inay qayb ka noqoto wax howl socda ee danta guud ah ee ma garanaysa ummaddaas anfacaya in qof kastaba qaybtu ku lahaa ka qabto taas dareenkaas wadananimo ayaa iyaguna ma garanaysaa ay ku dhiiradeen oo hawshaasna qayb kaga noqdeen haddana ay ku ammaanan yihiin in howlahaas ay saas ku wadaan magaalada baydhabo oo ah xarunta gobolka baay islamarkaana hadyeertan u ah caasimad kumeel gaar ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa laga dareemayaa inay ka soo kabsanayso burburkii dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay soo daashaday waxaana magaalada maalin walba ku soo qulqulaya dad siyaabo kala duwan uga barakacay awal iyada oona dadkaasi hadyeertan ka bilaabay ganacsiyo noocyo kala duwan leh iyagoona si buuxda u maalgashanaya kadib markii ay ku qanceen nabadda ka jirta magaaladani siraaji shee isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo janaa'i sanad siraaji sarawkaac ayaa laga dareemayaa qiimaha qudradda suuqyada magaalada boosaaso taasi oo ay sabab u tahay abaaraha iyo roobyarida ka jirta gudaha dalka aamine ladan axmed ayaa warkaasi inoo soo dirtay sare u kacan iyo qiimo korarka ku yimid sicirka qudaarta ee suuqyada boosaaso ayaa muddooyinkan la dareemayay iyadoo arrintan ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii wax kala iibsiga ee suuqyada gaar ahaana dadka danyarta oo si weyn wax uga iibsada suuqyada inkastoo sare ay u kacday qudaarta laga iibsado suuqyada ee dadka raashinku ay ku karsadaan haddana waxyaabaha sida weyn loo dareemay waxaa ka mid a qiimaha yaanyada oo sare u kacay intii hore loogu iibsan jiray iyadoo rubic yaanyada uu yahay iyadoo rubic yaanyada uu yahay haatan shan iyo toban kun halka markii hore uu ka ahaa siddeed kun arrintaasoo qoysas badan ay dareemeen sare u kaca qiimaha qudaarta gaar ahaana yaanyada ayay ganacsatadu ku micneeyeen inay sabab u tahay abaaraha iyo roob la-aanta ka jirta deegaanada soomaalida iyo isbeddelka iyo kor u kaca ku yimid doolarka waxaana intaasi ay ku dareen in ay kala badan tahay baahida dadka iyo khudaarta suuqyada taalla sida uu leeyahay faysal cabdi cali oo ka mid a ganacsada khudaarta waad mahadsantihin khudaarta se waxa qaaliyeeyey haddii aanu ka waranno dhulkii oo roob yaraana oo waddankii roob yaraana wixii ka soo baxayay uu yar yahay iyo waxa weeye wixii khudaara oo soo baxay oo yar iyo dadkii baahidoodii oo kala badan iyo horta qaaliyeeyey ma garata marka insha allah kolley haddaw inay iska jabtona waan rajaynaynaa haddase qudaarta waxaasaa qaaliyeeyey annagu soo cabasho waxaan ka muujinaynaa ganacsatada doolarka oon dhib aan ku qabno annaga oo waxaan ku gadaynaa shilin soomaali tahay iyagna oon waxaan ku bedelanayno oo xoola aan ku soo gadaynana uu doolar yahay isagoo doolarkii xaggaana uu hooseeyo oo xaggana uu sarreeyo markaasi annagu waxaan u qaaliyaynanaa miciishadii wixii aan ka dhex heli lahayn oo waxa weeye dee haddii annaan qaaliyan annaan waxba ka helaynin sidaasaan annagu aan u qaaliyaynay qudaartii Ay, waana wax badan wax badan tusaale ahaan berigii hore haddii kun lagaa soo siiyo laba kun baad siin karaysa haddase iyadii baa halkan laba kun ku gala iyo labiyo bar iyo ku timaada marka een eh, barka kalena inuu doolarku uga dhubiyaa dhici karto doolarkii waxa weeye wuu kala hoos xaggana ugu hooseeya halkana ugu sarreeya marka haddaad wax ku dari weydo wixii hadaad adigu ku noolaanaysa kama helaysid oo noloshaadiiba kama helaysid oo waxa weeye iyadii berseel bay la imanaysaa waxa weeye waxa weeye adigana nolol baa ka rabtaa marka tusaale ahaan waxaasa waxyaalahaas oo badan oo isbiirsaday ayaa qudaarta lagu qaaliyey qiimaha sare u kacay ee qudaarta suuqyada boosaaso ayaa saameyn waxaa ku yeelatay ganacsatada laftirkooda oo nolol maalmeedkooda ka hela ganacsiga qudaarta waxayna sheegeen in maadaama qudaartii ay sare u kacday ay yaraadeen dadka ka iibsan jiray qudaarta maadaama ay danyar u badan yihiin sida ay sharaxayso faadumo aadan oo ka mid ah haweenka qudaarta ku iibiya suuqa boosaaso awal waxaanu ku qaadan jiray waa isbedele hadda maxaana abaaraha iyo dayaca iyo lacag la'aanta hadda bedesho maxaa kala bedeli adiga way ka rabtaa qiimihii hore waxaan sideed iyo labaatan baan ka iibiyey sideed iyo toban baan ka iibiyey ha way maraysaa soddon iyo shan maalmo waa si todoba iyo toban shan iyo toban iyo afar iyo toban baan ka iibiyey iyo saddex iyo toban mid walba laba kun saddex kun shan kun baan ku koray haddii anigu meel biyo cabaal baan rabaa ma ma kayd ka qoraysaa waha ya okay dadka kaa gata bal ka waran see u arkaan gata lacag ma haystaan waxba igama gataan waxba igama gataan maxayba gataan boqo ma haystaanba
waxyaabahaas sabab markaa waxyaabahaasa u sababeynaysa waxaa sabab lacag la-aanta doolarka waa kacay intaasuu marayo inba waa ogtihiin dee anigu sirqaan hayo dee qof sirqaan aan bahayo waxba ma gato anigu meeshaas ka fadhiya laakiin ka mid baanay qolada cuntasariga wax ka gataa aye markaa sidee kugu tahay markay gaayada maxaa noloshaa iska bedelay noloshayda wax badan bay iska bedelay laba nooliya maxaa aban waxaanu codsanaya in doolarka nala ka jabiyo waa kalan codsanaynaa ma jirto si kastaba ha ahaatee sare u kaca qiimaha qudaarta ee boosaaso ka sokow qoysaska danyarta ee magaalada degan waxaa sidoo kale aada u dareemay baararka iyo maqaaxiyaha waaweyn ee cuntooyinka laga cuno waxaana dad badan oo arrintan aan wax ka weydiinay ay rajo ka muujiyeen in isbeddel uu ku imaan doono qiimaha qudaarta oo nolol maalmeedka dadka ay ku tiirsan yihiin
guud ahaanna warkii subaxnimo waa inaga intaasi anigoo nicimo cabdisiciid ayaa idinla socodsiinay intaan warkan warkiisa xiga aan ku kulmayna asxaabta igala qayb gashay warka iyo anigaba waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo isma dhaafno